بودعة شافيكاتية تنجية ما إخوة صبرين إن شاء الله تتفيك إن شاء الله تتفيك بك نيروبي نيروبي تتنجية إن شاء الله تتنجية بودعة شافيكاتية تنجية ما إخوة صبرين إن شاء الله تتفيك إن شاء الله تتفيك بك نيروبي نيروبي تتنجية إن شاء الله تتنجية إن شاء الله تتفيك بك نيروبي نيروبي تتنجية إن شاء الله تتنجية إن شاء الله تتنجية إن شاء الله تتنجية إن شاء الله تتنجية إن شاء الله تتنجية الله أكبر الله أكبر الله أكبر Tukifika tutapiga, tutapiga piga ua. Silaha tuko nazo, alhamdulillah zinatosha. Tukifika tutapiga, tutapiga piga ua. Silaha tuko nazo, alhamdulillah zinatosha. Alhamdulillah zinatosha. Alhamdulillah zinatosha. Alhamdulillah zinatosha. Alhamdulillah zinatosha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaishi ya imani, jaishi tuko njiani, bole bole tunakuja, inshallah tutafika, inshallah tutafika, inshallah tutafika, ma ikhwa subirini, inshallah tutafika. Jeshi ya imani, jeshi tuko njiani, pole pole tunakuja, inshallah tutafika, inshallah tutafika, inshallah tutafika, ma ikhwa subirini, inshallah tutafika.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد dhegaystayaal akhristayaal waxaa nugu soo maqan barnaamij aad u xiiso badan oo ku saabsan waxyaalaha salafiyiinta soomaalida qolyaha sheegata ay ka leeyihiin dadka gaalada soo raaca markaanu leenahay salafiyiinta soomaaliyeed yacni waa qolyahan sida ictisaamka salafiya jadiida salafiya jihaadiya maxay ka dhaheen qofkii gaal soo raaca waxaan hordhac uga dhigaynaa haddii ilaahay idmo oo aan isxasuusinaynaa qof kasta waa ogyahay laga soo bilaabo nebi aadan sidoo kale laga soo bilaabo rasuulkii ugu diray rasuulkii ugu horreeyey ee la isu soo diro nebi nuux calayhi salaam yacni marka arrintu marayso tawxiidka iyo caqiidada isma bedesho meel kastoo la joogo wakhti kastoo la joogo acuudu billahi min ashaydaani rajiim walaqad bacathnaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu daaquut marka arrimahaas tawxiidka iyo caqiidada ku saabsan nebiyaashoo dhan iyo rusushoo dhan ummadahoo dhan isku mid bay ahaayeen wax isbedela ma ahan tusaale hadda idin siinayaa hadda sharciyada kale axkaamta kale markii la eego mararka qaarkood cibaadooyinka kale sidii loo samayn lahaa way isbedelaysaa markii meel la joogo meelo kala duwan tusaale ahaan waddamadan hadda reer galbeedka waxaad arkaysaa magaalo aysan qoraxdu ka dhacayn bilo ama aan qoraxba helayn bilo marka magaaladii aan markii la joogo waktiga aysan qoraxdu dhacayn ka warran hadduu qof yidhaahdo anigu salaad duhur keliyaan tukanaya salaad duhur iyo salaad casar keliyaan tukanaya ma lixdaa bilood oo qoraxdu ay saa tahay markay habeen tahayna waxaan iska tukanayaa cishaha iyo subxiga iyo maqribka oo kale ma shaqaynayso saas ma ahan salaadaha waa inaad qadartaa laakiin tawxiidka markay noqotay caqiidada laa ilaaha ila allah iyo wixii ku tacalluqo waxa iska bedelaysa ma leh meel kasta alwalaa walbaraa isma bedesho meel kasta tag marka waxaan is xasuusinaynaa ne- eh, rasuulka ugu horreeyey rasuul lasoo- lasoo diro nebi nuux calayhi salaam iyo arrimo ku saabsan alwalaa walbaraa la taabsiinayo oo cashar u noqonaya qof kasta ama culamo ha ahaado ama daalibucilmi ha ahaado ama dadweynaha caadiga ha ahaado ay ku cibri qaadanayaan baa qur-aankuna baraya oo nebigaas ilaahay nebi nuux loo laqimay waa nebi nuux calayhi salaam markuu wiilkiisa ku lahaa soo raac doonta wiilkayow soo raac wiilkana uu diiday marka wiilkaas gaalka ah ma garanayo marka nebi nuux calayhi salaam ma ma wiilka uurku gaal ahaayo gaalnimada qarsanayey mise dee waalidnimada darteed buu yidhi usoo raac miday ahaataba yacni markii wiilkii la halaagay nebi nuux waa tuu rabbigiis u qaylinayo wanaadaa nuuxu rabbahu faqaala rabbi ina bnii min ahlii wa ina wacdaka alxaq wa anta axkamu alxaakimiin yani nebi nuux markuu leeyahay ilaahayow yani rabbiyow yani wiilkaygii ehelkayu ka mid yahay ballantaaduna waa xaq adigaana dee axkumulxaakimiin oo falsan oo meel walba yani shay walba booskiisii dhiga ilaahay arrintaas waa ku canaan waxaana nebiga ilaahay loo laqimay duruus qof kasta ka cibro qaato marka ilahay nooga warramaya ilahay waa wuxuu leeyahay qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalun gayru saalix falaa tas'alni ma laysa laka bihi cilm inii aciduka an takuna min aljaahiliin nabiga ilaahay waxaa lagu leeyaa nuuxow ninkan ehelkaa ma aha ehelkaa ma aha culammada qaar baa waxaad arkaysaa dhahaya ee wiilkan waa loo soo seexshay waa hadal aada u gafa weeye nebi ilaahay sida macsuum u yahay diintiisu cirdigiisa iyo sharaftiisu macsuum weeye ilaahay ma odhan inahu laysa min abnaa'ika oo kale marka culammada qaar waxay rabaan bay iska dhahayaan marka arrintaas arrin khalada wey wiilkiisi weeye dhabarkiisa ka yimid laakiin ehelka laga hadlay waa ehelkii diinta weeye ehelkii diinta weeye marka saasoy tahay waxaa la yidhi ninkan yani camalkii iyo wanaagsanaa iyo tawxiidkii baa lagu kala tegey marka ilahay wuxuu leeyahay waxaadan ogeyn ha gelin yani waa waxaan kaaga digayaa inaad jaahiliin noqot haddii nebi ilaahay u fiirso waa nebi ilaahay waxaa laga hadlaya waa wiilkiisii waa wiil kaafir oo dhintay oon cidna wax yeeli karin haddii saa loo canaantay maxaad u malaynaysaa marka sheekh ama wadaad la duday qabiilkiisii ama kooxdiisii oo weliba diinta ilaahay la dagaalamaysa oo diintii ilaahay iyo dalkii soomaaliyeed iyo shacabkiisi kusoo wada gaalo kenyaati ah ugandais burundi tigre iyo cilmaaniyiin kale nebigii baa saa loo canaantay calayhi salaam baa saa loola hadlaya xaggee joogaa marka wadaad maskiin ah oo nin xataa walaalkiisa saxa aan ahayn aabihiis aan ahayn wiilkiisa aan ahayn oo gaalo soo watay nebi nuux wiilkiisu waaba dhintay waxba cidba ma yeeli karo doontiisuna waxba yeeli karin miino uma dhigi karo ma daloolin karo ninkii dhimayba baa saa loola hadlay adiguna waxaa rabtaa nin hadda asagu qiranaya oo leh kenyaati baan keenayaa kismaayo ama garowe iyo gaalkacyaan geynayaa ee gaalo madow ama dhahaya amisom ha qabsato shabeellooyinka baad u doodeysaa ama nin saas ku ha- u hadlayaad dabagelaynaa marka arrintaas baan dadka uga degaynaa marka waxaynu ku bilaabeynaa annaga waxaa qaacido noo ah qofku hadduu xaqa sheego waa laga qaadanayaa wuxuu ku khaldamana lagama qaadanayo xadiiskii saxiix ahaa waa tii qeybtii ay ku jirtay ee nebigu lahaa sala allahu alayh wasalam sadaqaka wahuwa kaduub yani shaydaanku markuu abu hureyre u sheegay in markuu seexanayo uu akhristo aayad kursida nebigu wuxuu yidhi arrintan waa sax laakiin ninkan waa beenaale waxaan xasuustaa sheekh culimmada waaweyn oo ku jira ictisaamka oo mar nin dagaal ooga ah uu lahaa bal bal ha la yeelo oo ha la tijaabiyo xadiiskan wuxuu ku sheegay taskiyo taskiye caadi ah taskiye inay tahay buu ku sheegay lakiin arrintu suu sheikha u sheegaya ma ahan xadiisku taskiye ma ahan xadiisku taskiye ma aha waaba cagsigeedaba waxa weeye waa sax weeye shaydaanku kelmaddaas waa ku run sheegay laakiin nabigu wuxuu yidhi wahuwa kaduub waa beenaale marka taskiye ma ahan cagsigeedba weeye keliya waxaa xadiiska laga fahmayaa qofku wax xaqa hadduu kuu sheego wuxuu rabaa ahaada mujrim kasta ha ahaado waa ka qaadanaysaa laakiin xadii xadiiskan shaydaanku ma taskiyeynayse waaba rajiim waa waxaa leeyahay kaduubba weeyaa lasii leeyahay marka saas oo kaleba shaydaankiiba haddii wax laga qaatay un baa laga fahmayaa in qofku hadduu nin sheikha yahay ama nin caamo a yahay wuxuu rab ha ahaado qofkii xaqa sheega waynu ku qaadanaynaa laakiin markuu reertolkus la dudo ama kooxdiisa ama uu baqo ama xaasisnimo indha tirto waxaanu leenahay waa kuu keliga kama qaadanayno marka waxaan idinku xujinayaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii mar ictisaam badan muxaadaro ay ku lahaayeen waddankan sweden ayaa culamo waaweyn oo qaarkood hadda xijaabtay sida cumar faaruq allah unaxariisto sheekh maxamed rashaad allah unaxariisto sheekh umal sheekh cabdullaahi cali xaashi iyo nin sheekhoo lahaa maxamuud ciise iyo maxamed ciise ma aqaan midkood bay arrimihii tigreegu gado kusoo weerareen kaga hadlayaan waxayna si cad u dhaheen qofkii gaalada soo wata magacuu raba ha sheegto magaca muslim ha sheegto inuu iyaga la xukun yahay marka waxa weeye waagaasna tig tigreegu markaas waa ka tireeraayeen tigreega markaas waa ka tira yaraayeen gaalada hadda waddan ku jirta haddeertan aan hadlayno tigreegii baa ku jira laftigiisii soomaaliya gede iyo meelo badan eh, hiiraan ayay ku jiraan amisom oo kumaankumaa ku jirta waddanka kenyaatigi oo kumaankumaa ku jira itixaadka waagaas gede ka dagaalamayana dhulkay haysteenba geduu ahaa tira badnaantooda maamulkooda aad bay uga yaraayeen mujaahidiinta hadda soomaaliya saasoo tahay waxay qireen nimankan culummada ah in eh, jihaad meesha ka jiro qofkii gaal soo watana uu gaal yahay iyaga la mid yahay marka codadkoodii nala dhegaysta ma jirto dariiqad kale marka jabahaadka macnaheedu waxa weeye qabiil qabaa'ilkii iyo dadkii soomaalidu meel cilaa bay ku dhimanayaan waxay ku dhimanayaan midi uu jabhad sito oo isagana mididii lagu shaqaysanayo uu yahay oo ay acdaadu ay wataan weeye sida waaqaca weeye hadalladaa waxaan u leeyahay aniga wax haba yaraatee shakigii igagama jiraan naxdinii igagama jirto waaqaca dalkeenna iyo dadkeenna ka jira inaan si runa u cabiro anoo aan haba yaraatee ka fekerin waxa ka ratimi doona waxa ka ratimi doona shaqo kuma lihi dadka soomaaliya dalka soomaaliya la yidhaahdo in loo qaybiyo marka horeeto manaatiq in loo qaybsan rijin rijin in loo qaybiyo marka ugu horreysa oo aanan automatically marka horeeto laga dhiginin state ka mid ah ethiopia inaan laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo states in laga dhigo rijin rijin in laga dhigo rijin walbana loo sameeyo nin gabarnara in loo sameeyo oo ra-iisul qabiilaha oo laadiniya in loo sameeyo gobolladaas marka nimanka joogee soomaalida ee iminka dadku ay yaqaaniin warlordska waxaa lagu qancisiyey oo nin walba u fermey oo laga qaado oo laga xaqiijiyey inaanu waxba ka qabanin dowladda etoobiya inaanu waxba ka qabanin ku hoos noolaadkeeda stageka labaad waxa weeye in la yidhaahdo all waxa weeyaan soomaaliya under etoobiya waa inay ahaataa qayb ka mida etoobiya weeye centralku waa etoobiya weeye ayaguna waa rijinno weeye governors marka dambeeta looga taliya ardisa waa inay noqdaan yaa diidaya marka waxaa diidi lahaa qadiyadda ah ninkii mutacalimihi ee toosan ninka wadaadka ah ee toosan shacbiga toosan gaalo iyo muslim markay dirirayaan oo xarbi uu noqdo gaalo iyo muslim isku soo duulay hadda waxa ishkaalkooda waxa weeye dad baa waxay odhanayaan amxaarada dad soomaaliya la socda maadaama amxaarada dad soomaaliya la socdo xarbigan xarbi fitna wey soomaali baa ku jira oo diriraysa maxaa yeele waxaynu nidhi haddii gaal saa'ila uu soo duulay oo dad muslimiina lagu soo duulay dagaalka macnihiis waxa weeye markii nin dad muslim lagu soo duulo waa jihaad wey waxaynu nidhi waa midka aan u baahnayn in idanba la qaataba dagaalkii beder nabiga markuu galay alayhi salatu wasalaam waxaa ku jiray adeerkii cabbaas baa ku jiray markii lasoo qabtay cabbaas wuxuu ku jiray raggii la qabtay toddobaatankii odaya quraysh oo la qabtay buu ku jiray wuxuu yidhi anigu muslim baan ahaa nabigu wuxuu ugu jawaabay alayhi salatu wasalaam haddaad muslim tahay niyadaa rabbi baa ku saaray ama daahiruka waa naga soo isgad waa u gatay rag isagii carruurtii uu la socotay caqiil iyo wixii u watay dadkii la sii daayey buu ku jiray oo isgaday hadduu ku dhintana dagaalka ninkaasoo kale muslimka oo isqarinayo gaalada ku dhex jira haddaan diliyo diye xataa malax waa ogtihi waa muxuu ahaa la diyayn maayo xataa waa la soomaya waa laga istikbaaranaya maxaa yeele annagu ma ogeyn markaan dilayna inuu muslim yahay haddaynu ognahay oo uu saa'il yahay oo uu ku jirana asaga iyo ayaga asagaa horreeya dilka murtad wey waa la dilayaa
هذه واحدة إشكال كان موقنا يا واحد ويا معارضي ضد على صعودة سوماليا أما دونتو ضلبلي أما دلك كيناي هذا با كفرك قفك مركو قالوا بايو أما مركا كفرك لقى هذا لايو كفر الأعمال وكفر الأعيان لما سألوك لقيبيني قالوا قفك الراعة khiyaarkiisana ku raaca wixii weli la odhan jiray hiil iyo ho iyo kalgaclow hiil iyo ho iyo kalgacalle ku darsada iyadoo intaaba alluhu lagu leeyahay subxaanahu wa tacaala inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin marka waxa weligiisu ah ee kalgacaliya hiil iyo hoo ka dhaxaysa iyo maxabo waa muslimiinta wixii muslim lahaa qofka gaaro siiya waa gaaloobaya marka waa kufrul acmaal haddaba dadka noocaasa asal bay muslim ahaan jireen ama magacooda waxaa la yidhahdaa maxamed cabdullaahi cumar cali yuusuf magaciisii baa magac muslima magacaan muslim waxaa ku ammaanan odagii bixiyey ardaalkan dhalay ilaa muslimku odag ahayd daruuri ninkii gaalada ama dadka mujrimiinta awliye ka dhigtaay ilaahay agtiisa wax alla wuxuu ka yahay ma jirto waa nas ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku yaalla wey aayad kaleeto qur'aan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay oo taas la macnaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyayow yuhuudda iyo nasaarada awliyaha ka dhiganina oo ha jeclaanina oo ha soo dhowaysanina oo ha ku raacina waxay wataan maxaa yeelay iyaga ayaa isu awliye ah idinkuna cadow baa utihay xaqiiqada jirta wey kiini yeeli waayo sooma ah ayaguu ka tirsan yahay buu ilah yidhi subxaanahu wa tacaala marnaba suurtagal maa inaad islaamna ahaato gaalna aad mabdi'iisa ku raacdood ku jeclaatahay waa waxaan dhici karin dhegaystayaal waxaa kaloo idinku soo maqan sheekh xasaan xuseen aadan allaha xafido oo hadda loogu yeeri karo axmed ibnu xambalkii soomaaliya ama dheh ciis ibnu cabdisalaam ama haddaa rabta ibnu taymiyihii soomaaliya dheh oo asagu mowqif adag ka qaatay yacni waxyaalahaas qabiilkaas la isu laynayo iyo asaga ma ay saameen meeshiisuu taagan yahay hadalkiisii hadda asaga uu ku hadlayo sheekh xasaan culummada ictisaam mar un ka mid ah kulligood wakti waktiyadooda ka mid ah bay u hadleen sida sheekha marka sheekh xasaan oo culummadan markii la galay ka hadlayana baa noogu xiga marka ku dheeraan mayno oo sheekada sheekh xasaan dee waad haysataan oo uma baahna yacni tacriif iyo mowqifkiisa noogama baahna marka intaasaan uga baxayna isaga dhegeysi wacan
qaybtaasi waa hawl idinka inagana khusaysa qaybta wadaadaha waxaan leenahay wadaaduhu aniga siday ila tahay maw mawqifka ay ka qaateen arrinta soomaaliya waa khaldan yihiin asbaab dhowra ayay u khaldan yihiin intaasoo shirba intay qabteen oy maka ku qabteen oy meelo badan ku qabteen ba waxay yidhaahdeen tobanka sana ee u dambaysa nolosheenna wajahaad weeye waa halgan sharci ah ha la wado axmaaradu markay waddanka joogtay wakiil la ysku raacay inuu jihaadku jihaad sharciga yahay waagaa iyada axmaaradu dawlad baa wadatay cabdullaahi yuusuf iyo soomaaliya la safnayd baa wadatay ayagaa keensaday qaraar baarlamaan baa lagu keenay jihaadku markaa sharci buu ahaa oo wadaadihina wakay bayaanad badan ka soo saareen oo ay fatwoodeen markii cabdullaahi yuusuf iyo intii la socotay israaceen shariifkiiyo waxaa yimid kooxdiisii axmaaro badan kuwa ka daran baa la keenay axmaaradii iyo waandhiis baa la keenay fara badan ilaa laba goor bisha hadda u dambaysay degahayeen ay socdeen burundi baa la keenay dawlad calmaaniye oo murtada oo dimuqraadiya oo shirkiya ah lasoo dhisay cabdullaahi wuxuu ku gaaloobay ay ku gaaloobeen jihaadkii cabdullaahi wuxuu jihaad ku noqday ay kuwana ku yihiin faariq ma jiro nidaamka puntland ka dhisan ee xukuumigaan ka hadlaynaa shacabka muslimiinta kama hadlayno nidaamka ka dhisan waa nidaam kufri ah wey dastuurkooda ayaan laba goor akhriyey kii dambe iyo kii horeba waa dastuur kufri ah sidaa ku qoran iyo kufriyaad acmaasha ay la yimaadeena ka dhanka diinta adeegay u adeegayaan gaalada ashaaladirarka ay dhisahayaan la dagaalanka dacwada iyo diineed iyo dhibkay wadaan iyo dastuurkoodu waxay ku mudanayaan inay murtadiin yihiin waa nidaamka xukuumiga ee ka dhisan puntland waa nidaam kufri calaa aqali taqdiir markaan daa'ifo xukunnana ka dhalan mayso in fardifadda aan u xukunno takfiiru daa'ifati bicumuumiha iyo takfiiru daa'ifa biacyaaniha farqi baa u dhexeeya nidaamka xukuumadeed ee ka jira puntland waa nidaam lamida midka xamar ka jira ee shariifku uu ku dhaqan yahay waxaa lamida nidaamka ka jira hargeysa ka jira waa lamid isaguna dastuurkoodii laba goor baan dul maray inkastoonan aada u akriyin kooda laakiin acmaashii hadda kor ay sameeyeen iyo culammadii reer somalilan go-aanada ay ka qaateen iyo wadaadaan kala kulma xog ay ii sheegeen iyo inta anugu aan ka ogahay baa ku filan oo ka puntland ayagaa ka daran oo kasii liita waxay la mid yihiin nidaamka jigjiga ka jira bay la mid yihiin ka jigjiga ka dhisan iyo midka jabuuti ka dhisan iyo midka puntland iyo somalilan ka dhisan iyo ka xamar ka dhisan waa andima iyo xukuumaad isku xuguma oo gaala ah weeye markaynu ka hadlaynaa addawaa'ir alxukuumiya iyo nidaamka dawlad baanu ka hadlaynaa shacabka reer jabuuti iyo shacabka reer puntland iyo shacabka somalilan iyo shacabka xamar ku nool kama hadlayno dawaa'iftaas nidaamkay ku jiraan silkigii maraykan iyo reer galbeed bay ku biireen waa cadow alliya cadow diimeed weeye dadkana waa siraan ummaddana way lugooyaan takhdiir iyo suuxin iyo kababisay ku dhuftaan wadaaduhuna waxaysan aada u daraasayn bay dhex boodayaan beryahan dambena waxay u muuqdaan inay cadow ku yihiin halganka iyo jihaadka waxay ila tahay calaa aqali taqdiir wadaadaha meelo badan shirar ku qabanaya iyo mujaahidiintu waa khusuum weeye waa khasmaan qad yabqii bacduhum calaa bacdin in laysku xadgudboo laga yaaba qolyaha mujaahidiintuna ay xadgudbaan wadaadahana ay xadgudbaan yaan laysku kalax tegin midda kale shahaad shahaadada wadaadaha iyo naqdigoodu naqdi meel dhacaya ama la qaban karo ma aha xusuun bay u muuqdeen nusaxo uma muuqdaan niman nusaxa oo naasixiina oo daacaha uma muuqdaan marka la dabagalo qaababkay u hadlahayaan iyo xilliyay hadlahayaan waxaad arkaysaa hal mawqif oo waaxida wadaad laba mawqif ka qaadanaya oo wuxuu ku dhisay tafriiq iyo jamac midna uusan jirin hayara hawaraacid iyo nin jeclaysi iyo muxuua daraf amni oo asaga khusiiyey ilaalintiibaa u badan iyaguna qaab bay waxu arkeen inay macduur yihiin baa laga yaabaa in barhkood uusan macduurhaynna waa dhici kartaa laakiin waxay wadaan ee soomaaliya ku aadan waa madhab khaldan sida aanay ila muuqata ila muuqato iyaguna markaa loo cuurdaaro yaan lagu xadgudbin waxyaabaha khaldan ay sheegeen ummadda ha looga dugo yaan lagu raacin xaggana yaan lagu kalax tegin intaas waa iga talo haddii halganka soomaaliya ka socda uu markaasi fidno noqdana halgan marka saafi noqon oo jihaad aanan garanaynin koox islaan oo wanaagsan oo qiimo badan oo salafiyiin ah oo caqiido wanaagsan baa soomaaliya ka halgama oo ka dagaalama oon shiico lahayn oon khuraafo lahayn oon mushrikiin lahayn oon calmaaniyiin iyo dimuqraadiyaan lahayn oo niman muwaxidiin oo khayr badan oo la yaqaano diintoodii wanaagooda waxay la dagaalamaan laba nidaam nidaam shirki ah oo suufi oo kharaafi ah oo taaquuti oo watani ah iyo nidaam calmaani ah oo dimuqraadiya oo shirki ah labada nidaam bay la dagaalamaan iyo wixii la halmaala iyo jawaasiis maraykan iyo gaala ay soo cabeeyeen dad noocaasay ka hortagaan muslimka saafiga ee wanaagsan ee qiimaha badan waa walaalkood wadaaduhu marka waxay caan ku noqdeen in nidaam kastoo istaaga ay la colloobaan xinqooq badan baa iska jira jamaacadii ictisaam oo juhuud badan lahaan jirtay oo soomaaliya haddii u ballaadhnayd juhuudda dacawiga iyo midda diinyada socotaba iyo xataa muxuu ahaaye fiqalka jiraba iyo tiriya tayaba u badnaa ayaa xoogow tobanka sane u dambeysay taqriiban laga samriyey ama laga saaray gorfaynta iyo hogaaminta arrinka soomaaliya xoogow xasad badan baa iska jiraya tanaafus waxaad moodaa inay manaafid ay raadin hayaan ay qadiyadda soomaaliya ka soo galaan qadiyadda soomaaliya haddii wuxuun hadda la wareegay shariif oo dhinac wato oo firdiya kufri hogaamiya iyo shabaab iyo xisbiga labaduna hadde waxaa weeye laba ururo ka madax banaan xisbi ictisaam inkastoo waaga hore nimanka xisbigu ay janaaxkii xooga badnaa ee san ahaayeen haddana khad jihaadi ah bay jeexdeen oo ay ku dhaqaaqeen marka nimanuun hadda xisb axzaab ah oo xinqooq u hayo xoogow xintamaya bay wadaadihii ictisaamee ka maqnaa saxada soomaaliya ee waddamaha dariska joogay sidii puntland iyo somalilan iyo kenyaba bay u muuqdaan ha lagu xisaabtamo dadka noocaasa in bal layska ilaaliya dhibkooda iyagana aan lagu xadgudbin halgankan la wado nin kastoo hadlan hadde in loo jawaabo ma aha jihaadka soomaaliya jihaad jihaad xaqa weeye waa jihaad diineed mid ka fiicanna soomaaliya mama soo marin baan filahayaa khad iyo if iyo dab baa inoo baxay halka halaags ilahay laga cabsado wadaadahana wixii aan markaasi khayaana aysan ku caddayn ha loo cududaa inagoo degdega badan iyo dulqaadyar aanu iska dayno wabilahi tawfiiq dhegeystayaal waxaynu ku xujinaynaa sheekh doctor cumar imaan oo ka mid ah culammada waaweyn oo soomaaliya doctor cumar imaan hadda wax wara lagama hayo arrimahan wax taageero ah hadda oo jihaad ku saabsan kama hayno laakiin sida walaal soomaaliyeed u lahaa af daboolan waa dahab marba hadduu iska aaminsan yahay oo uusan dacaayad wadin anigu intaasaan ku ixtiraamaynaa marka wuxuu ka hadlayaa markuu ahaa guddoomiyihii xisbul islaam qolyahan hay-ada culummada markay lahaayeen waxbaan dhex gelaynaa qolyaha amisom taageera iyo mujaahidiintaan kala dhex gelaynaa buu la yaabay say wax la rabaan iyo wuxuu ka hadlayaa oo la yaab ku noqotay sheekha sida loo kala yacni fadilayo cabdullaahi yuusuf oo gaalo keentay oo gaalo wata iyo shariif oo gaalo dhistay oo gaalo wata wuxuu radinayaa dadka ee, shariifna ka dhigaya dowlad islaam ah cabdullaahina diidanaa marka arrintaasuu si fiican u kala dhigayaa marka asna waa sheekh weyn oo caan ah oo cidna ugama baahna tacriif iyo marka nala dhegey midda kale nimankan oo gaalada jooga madowga ah waa niman u yimiday etoobiya inay gacan siiyaan waa niman u yimiday islaamkan soomaali kasoo hana qaaday in loogaga hortago laa akar walaa aqal marka xarbiyiin inay yihiin iska dhaafi waxa weeyaan kuwa ugu xun bay soo gelayaan laba qofood oo ismaanta isku diidana male soo gelitaankooda iyo joogitaankoodaba inay muxaram ay tahay dal islaam inay joogaan ay madaaficda habeen iyo maalin ay la dhacaan iyadoo hadda waxay ummadda u qabanayaan haba yaraatee aanan jirin laa musaacadaad walaa caafimaad walaa eh, amni walaa ay shay ay u qabanayaan aanan jirin ee aan ummadii dhulkeedii inay ka qabsadaan haddana ay soo eh, qorya guranayaan inay dhulka xoog ku qabsadaan hadday isku heli karaan marka dadkaas haddaysan xarbiyiin noqonin gaal xarbi noqon kara maba jirtaba dad muslimiin ah in uu yidhaahdo gaal aniga nabad baan kaa dhex dhalinaya macnaheedu waxa weeyaan adiga isma maamuli kartid anigaa kaa caqli badan kaa cilmi badan taas waa ihaana lilislaam walmuslimiin nin muslim ana inuu gaal ka sarreeyo oo taladiisa la wareego amnigiisa asiga haaya ma banaano haddii uu jacayl iyo maxab u tahay in islaamkaa loogaga baxaya waman yatawallahu minkum fa inahu minhum baa ilaahay uu leeyahay marka qoladaas ayada ah waxay u yimidiinna waa waxay u yimaadeen waa la ogyahay danaha ay meesha kala yihiinna waa la ogyahay ummadana dee maba eh, wax shaki haba yaraatee kama eh, kagama jirto marka ma garan karo nimankaas ilaahayna wuxuu leeya walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila nin gaal ah inuu jid ku yeeshta muslim taladiisa maba banaanabo Eh, ilaahayna ma ogolaanayo dadkii ogolaadana waa ku ciqaab mudanaya marka sidaas daraaddeed baa waxaa mu'miniinta lagu yaqaanaa adillatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin in gaala loo jiqasanaado dabada la gishto oo ayada tirada loo dhiibto islaamkaa loogaga baxaya nas'alu allah subxaana watacaala asalaamata walcaafiya markuu shariifka yidhi ciidamadan meel uma socdaanna wax culamo sheegta oo idaacad ka hadlay maanan arag marka sheekii bal mas'alada ku saabsan culumada maxaad insha allahu tacaala ka oran lahayd annagana waxaan sii raacsanayna ka maamul ahaan bal sheekhii inaad ma aragtay waxa ku saabsan culummada markii shariif uu yidhi ciidamada shisheeye meella uma socdaan bal anaa jihaad ma ahan maxaad sheekhii ka oran lahayd
dad badan oo isa soo xilqaamay oo xusni niyo badan ay ku jirtaa ku dhex jiro marka inta ay hadda maanta sameeyeen runtii wax oo ee lala yaabay noqotay waa dad adiga usoo tafahaysay ninka dawladda iyo waxay wataan inay siday tahay loo qaato waxay ayaga wataana sax waa la yidhahda wixii kalena waa waa khalad waa in la yidhaahdo badigooda sidaas weeyaan dadkana way kala yihiin oo niman soomaalida way taqaanaa oo waxa weeyaan waxa tacasubka la yidhaha ama jamaaca ama qabiil niman haddee tajamuc sheegtay ayaga horta bayaan usoo saareen oo dawladda biduuni tafsiil baan ayinsanahay bay yidhahdeen nimankii kaloo dadka ku dhex jiray oo islaaxi damil jadiid la yidhaahdo sidaas oo kale yidhaahdeen nimankii oo dee salafiyiinta ahaa unbaa meesha runtii ku jabay oo laga filayo maanta oo kale ummadda caqiidadooda iyo alwalaa walbaraa inay wax badan ay ugu caddeeyaan ayagii baad moodaa runtii inay aada ugu liitaan hadda maanta meesha ay wax marayaan wixii ayaga ay soo saareen oo ay u arkayeen xataa xal iyadoo aan wax saxna ayna wada ahayn oo shareecada islaamka haddii loo bandhigo ama gaal in afar bilood loo qabto dhulka islaamka siduu raba u joogo ee maxaan ku yidhaahdaa shareecadii oo dee dad aanu naqaano shareecada rag baa ilaahay subxaanahu watacaala oo uu fahamsiiyey laakiin aadan madoobe iyo cabdiqaydiid iyo wax lahal in shareecada ay dabaqaan in laga codsado oo ayaga marti loo noqdo waxyaalaha runtii lala yaabay ahayd maca daalika wixii derbigaa lagu garaacay maanta hal ugaandheys haddii uu wax lagu dhufto ama dhig uu gaaro dad culamadaas kumid kamid ah baa jira dhiigga uu ku kacayo isbitaalaha hore laga geynay haddii ay ay maxaan ku idhaahdaa dadkii muslimiinta ama mujaahidiinta jab soo gaarana laga yaabo inay aada u qoslayaan waa imtixaanaadka jiray kamid tahay culamada mar haddii inxiraaf u gaaran ayagaa ugu liito shalayna waanu ogeen dagaalkan iyo jihaadkan waxay kaga jireen badigood ma lahayn maantana dhakaday kasoo kaga soo degeen laakiin waxaad moodaa runtii maalin kasta sumcadooda aada bay hoos usii gelaysaa ummadda waxay ka sugaysay baa hadda ay ka waaysay dawladdii cabdullaahi yuusuf baa waxa weeyaan iyo dadkii la socday gaalnimaa lagu xukumay tii kalena shiba inta la yidhaha layidhaha iyadaha laga dambeeyo dadkii caamada isweydiiyo labadan dawlad waxay midaana muslimad ku noqotay taasna gaal ku noqotay noo cadeeya hal maalin xataa go-aan inay ka gaaraan ummadda ay ay ay qanciyaan xataa way kari waayeen marka runtii nimankaas hadda aniga waxaan u arkaa way imtixaanan yihiin badigoodna hadeertaan inay waanan qaateen baad moodaa oo hadda waxa saaxada ku jira waa dad yaroo fara ku tiris ah raggoodii kale oo akhyaarta ahaayo markii hore un dadaal ay ka waday haflatu saalixiin baa ku jirtee inay gadaal u gaabsadeen oy hawsha ka laabteen oy masaajidahoodii iyo duruusta u laabteen baa hadda muuqato rag badan oo aada u akhyaar ah oo meesha wax waa laga qaban karaayo yimid oo sheekh maxamed cumar uu kamid yahay wax badanna runtii wax badan bay ka qabteen oo hadda waxa meesha kasoo baxay haddiina ragga ahaan lahayn sida ay meel ay ay ay maanta joogi lahayd runtii ma ayna joogeen oo markii hore waxaaba la isku mid dawladdan aan qaadan xaqan oo baatilan laakiin nimankaas wax badan bay ka ay ay ka riixeen nimankan laakiin anigu taladayda waxay ahayd inaan lahoos gelin leanna magacaada wanaagsan baa wax lagu goosanaya akhlaaqyadii wax lagu marin lahaayna runtii waa waa horey ugu diyaarsanayd marka waxyaalaha yaab kale oo markii aan la kulanay aan aan ka wada hadalnay waxaanu nidhi waxa meesha ku yaalo nidaamka ama systemka ama gaalbaa mise waa islaam markaasa waxaa nidhi anaga waan ka aamusnay oo gaalna ma dhihin islaamna ma dhihin laakiin waxaan nidhi waxaan hala hala bedelo aanu nidhi intii laga bedelayo ka hor xugum ayaa loo baahan yahay marka sheekh maxamed umar ba waxaan aniga shaksiyan ku yidhi adiga bal shaksi ahaan dadkaan kale horey baan isu naqaanay waxaan maxaad ka aaminsantahay anig qanaacadayda fahmigayga shareecada islaamka oo nimankaas nidaamka meesha yaalla oo systemka oo oo dastuur kale oo wax kasta waa gaal buy laakiin ashkhaasta acyaani ha dhihi maayo waa gaal markaasaa waxaan idhi marka sidee lagaaga qaaday oo dadkii iga batay buu yidhi oo aniga sidaasaan uga aamusay marka waa khalad kale buu ahay oo sideedaba mas'alada haddayba gaal iyo islaam ay dhex taalo ama xalaal iyo xaraam hadday mas'alada tahay cod la isagama qaado codka waxaa lagu qaadi karaa umuur siyaasiya oo ijtihaadiya oo nas aan lahayn culamadu waa isku khilaafi kartaa jumhuurta hadalkooda sidaas waa lagu ictibaari karaa laakiin masalada xalaal iyo xaraam hadday tahay shaki aynu ku joogin hadday sagaashan iyo sagaal meel isku raacaan midna u xaqa meel kale u raacaa midkaas unbaa muctabara waa in tutic aksara man fi lardi yudilluka can sabiili illah haddii ay barlamaanka uu codeeyo uu yidhaahdo nin tuuga gacma laga goyi karaa mase ma laga goyi karo on isku khilaafo ay sagaashan iyo sagaal yidhaahdo duruuftan dawliga iyo waxa anagu ictibaarin inay gacanta aan laga goynay aniga inaan ku raaca iima banaano lianna waa xukm sharci qatci awa marka koocod lagaaga qaada maaha meeshaasaad moodaa in meelo badan ay sibtis uu ka dhacay nasal allah tawfiiq marka culamadaas runtii rag badan oo dadaalayo akhyaar ducaada way ku dhex jiraan rag badan oo si kale wax u arko hadda aan ulahayn anaga dan kale ay kala yihiin malihi laakiin si unbay baasha ay ay u cadeen xaqii kalena waa ka dahsoomay ilaahay baan ugu baryaynaa inuu soo hanuuniyo sumcadooda hadday baaba'dana runtii ummadda dhan waxawaa xataa isaacatu dhanni bilculamaa bay samaynaysaa waana dhib badantao tabiicaadka saaxada ay ugu tegaysaa wax loo dhiga aan la arkayn marka in aada iyo aad tarayif u sameeyaan ummadda ay misdaaqyadii ay ku lahaayeen ay ilaaliyaan ilaahayna ay xaqa inay waafajiyo ay ka baryaan mas'aladana aada ay u tadqiiqiyaan aan u dardaarmi lahay aniga asalaamu calaykum waraxmatullah dhegaystayaal waxaa nugu soo maqan laba fatwo oo arrintan ku saabsan oo fatwooyin ah kala saaritaan ah mid waxay ka imaanaysaa mid ka weyn ka mid ah culummada ugu waaweyn ee ictisaamka waa sheekh maxamed umal midna waxaa ka imaanaysaa mid ka mid a culummada ugu waaweyn ee salafiya jadiida waa sheekh doctor axmed daahir awiis labadooda arrimaha qofkii gaalada soo wata si aan laalaab lahayn oo cad oo culummada islaamku sheegeen bay isha farta uga gelinayaan marka intaanan isaga kiin dhex bixin waxaan idin isxasuusinaynaa dadku waa inay ogaadaan waxaa jirta culummada muslimiinta ama sheekhyadu haddii ay wax la soo kordhaan haddii ay wax la soo darsaan tusaale ahaan haddii sheekha cudur ama gabow ama wax kale oo lasoo daristo oo isku dhex yaaco culummo waaweyn baa faraha laga qaaday qofka hadduu isku dhex yaaco waxaa la qaadanayaa wixii ka horreeyey intuusan isku dhex yaacin saasoo kale marka fitnada markay badato ama waxaan la yidhahdo fulinimada ama xaasidnimada waxyaalaha laisku fidneeyay ka mid yihiin jihaadkuna waxuu ka mid yahay waxyaalaha dadku ku kala baxaan qur-aankaa si cad u sheegaya iyo diinta islaamka ilahay baa qur-aanka ku leh walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriina wanabluwa akhbaarakum yani ilaahay baa leh yani waa idin imtixaamayna xad ilaa yani dadka ay u kala caddaato qofkii yani mujaahida oo ku sabra iyo qofkaan ahayn marka akhbaarta dadka muslimiinta waa la kala saaraya maanta jihaadkan soomaaliya dadku cayaarta u qaba iyo iyo iyo lagu cayaarayo kala baxa weeye wuxuuna baray ilaahay fadligiis ninka caalimka oo fiican iyo ninka kale taas waa mid marka waxa weeye waxaan is xasuusinaynaa dadka un maaragtay in la isu sheego u baahan nabiga ilaahay sala allahu alayh wasalam waxyaalo badan buu ka ducaysan jiray wuxuu ka ducaysan jiray xadiiska saxiixa ood garanaysaa nabigu u lahaa sal alay wasalam allahuma ini acuudu bika min alhami waalxasan waalcajaz waalkasal waljubni walbukli yani waxyaalahaas hamiga iyo iyo argagaxa iyo xus iyo iyo murugada iyo iyo fulihnimada iyo xaasidnimadoo kale waxyaalaha uu nabiga ilaahay sala sal allahu alayh wasalam ka ducaysan jiray weeye halkaas waxaad ku ogaanaysaa marka waana garanaysaan xadiiskii waxaan u malaynayaa xunayn oo kale nabigu markuu qanaa'imta qaybinayey oo xoolihii dhan u baxshay acraabtii waa intay intay kusoo yaaceen xataa go-iisii garabka u saarnaa waatay ka dafeen nabigu waa tuu lahaa sal allahu alayhi wasalam waxaa ka mid ahaa waa tuu lahaa law kaana lii cadad hadihi alcidaa nacaman laqasamtuhu baynakum yacni wuxuu leeyahay war go-yga iisoo cesha haddii geedahan cadaada ah geedahan yani geedahan qodaxda leh sida qansaxa iyo quraca iyo cadaada iyo sarmaanta waxay rabaan ha ahaadeen geed qodxeedkaas oo xoolo ah haddaan hayo geel ah waad inii qaybin lahaa ee dad yahow go-eyga iisoo cesha uma laa tajidunii bakhiilan walaa kaduuban walaa jabaanan imaana aydan hesheen inaan noqdo qof yani bakhayl ah ama beenaalo ah ama fulay ah marka waxa weeye fulaynimadan qofkii ilaahay dadka yani adduunka hadda waa isbedelay fitna timid wadaadkii iska baqa waxa u fiican inuu meel iska fariisto ee inuu dadka ilaahay yani diinta ka fidnayo ma ahan hadduuse isku dayo isagoo fulayna inuu fulinimadiisa fulaynimada iyo xaasidnimada uu u qabo mujaahidiintaas hadduu isku dayo inuu maaragtay diinta uu lexleexsho cadaaladiisa baa dhacaysa kamana yeelayno marka saan ku bilownayba markii horeba arrinta waxaanu leenahay waxay ku run sheegeen un baanu ka qaadanaynaa marka nimankan intaasoo jeer kala hadlay oo dagaal oogayaashii la kala saftay oo maalinta reerkooduna madaxweyne ay noqdaanna difaacaya markii qolo kale mid ka mid a madaxweyne noqdana yacni dhahaya ha lagu jihaado wax soconaya ma ahan laakiin arrintan hadda labadan fatwo oo soo socota waa laba fatwo oo xaqa weeye marka xaqa ay sheegeen darteed baanu u qaadanaynaa wixii kaloo arrintaa kasoo horjeedana baddaynu ku daraynaa marka kusoo dhowaada waxaan isaga kayn dhexbaxaynaa fadwadii labadii fadwo oo ay soo kala jeedinayaan sheekh maxamed umal iyo sheekh doctor axmed daahir aweys oo ku saabsan qofka yacni muslim sheeganaya oo gaalada soo raaca inuu la xukun yahay murtad uu yahay marka kusoo dhowaada intaas
waxaa ka mid ah in aad intaad soo raacdo muslimiinta la dagaalanto intaad soo raacdo ood garab ka dhigato inaad muslimiin kusoo duushood la dagaalanto taa iyadu waa xaalad kufri iyo gaalnimo ah iyadu xaaladaasi waa riddo riddo waay wadaadada qaar baa damcay inay wax u luusluusaan oo wax u raaraadiyaan ha oo yidhaahdaan maya hee maya xoogaa kursi unbaa haya mooye ruuxu ma gaaloobin kursi doon un weeye sheekh kadaa dadka khawaarij ha noqonin mid wuxuu ku leeyay maya meesha waxaa gashay uun dee sidii uun laysu hayshaystay bay meesha la gashay mid wuxuu ku leeyahay maya waa jaahil war waxaasi wax jira maaha kullu dalika waa xaqiiqa aan jirin warka in si dhaba loo qaataa wuxuu yahay ninkii gaalo soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay in lala dagaalamo iska dhaaf meel alla meesha lagu arkaa lagu dili karaa isti'daanna la weydiin maayo dilkiisa cid idan laga weydiinaya ma jiro ilahay baa fasaxay subxana wa tacala in la dili karo haddii la dilana muslim ahaan loola mucaamaloon maayo lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo sidaa markuu yahay naag muslimada ma qabi karo waa murtad gaal oo kalea loola dha bal sida uu leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah gaalada asliyiinta ayagaa ka daran buu leey gaalada gaalnimadooda asalka ayagaa ka daran axkaamtu xuduudday ka dejisayna waxay waxaa ka daran murtadiinta axkaamta laga dejiyey baa aad uga adag axkaamta loo dejiyey gaalka asal innaga laakiin dhibaatadeenaas soomaalida waxa weeye maqaayiista inaga khaldantay baa waxaa ka mid a in la yidhaahdaba soomaaligumaba gaaloobo war waa soomaali baa lagu leey waa soomaali sheekh oo waa inay hebel eh oo waa maxamed iyo faarax waa maxamed iyo faarax oo faarax ma gaaloobo miyaa maxamed ajaa'ib diintiiba waxaan ka dhiganayba nasab oo kale iyo midab iyo dhalasho oo kale ma ah waa afkaar iyo mabaadi iyo caqiido iyo suluukiyaad haddaad qaadatana aad xukumka qaadan muslim haddii lagaa waayo inaad gaaloobi oo laga bixi karo bal labada daqiiqa isku xigtaa laga yaaba marna inaad gaal noqon karto marna muslim noqon karto soo saas ma wax la yidhahda ma jiro soomaali waa soomaali soomaali soomaali soomaaligu waxa weeye gaalna waa ley muslim waa ley warkaasi inuu caddaado waa lagaa maarmaan oo liyahlika man halaka can bayina wayaxa man xaya can bayina muslimiinta in wax loo qariya maaha ninkii sidaa ku geliyo ku dhiman gaalnimowna ku dhimo ninkii islaamnimo ku dhiman oo ka carari gaalnimadowna ka carar laakiin waxba laysu qarin nin walba meeshuu ku talageli laha ku talagalo allah subxaana wa tacaala qur-aanka aayaddii haddaan akhriyayni waman yatawallahum minkum fainahu minhum a'imada tafsiirka si imaamu dabri iyo keyrkii waxay leeyihiin daahirkeeda waxaa kutusaya inuu murtad yahay bal saan soo sheegnay ijmac waxaa soo guurinaya ibnu xasmi iyo keyrkii kadalika waxaa ijmaca soo guurinaya sheekh ibnu baas asheekh maxamed ibn cabdiwahaab caleyh raxmatullah isaguna wuxuu ku daray nawaaqidu laa ilaha ila allah laa ilaaha ila allah waxyaalaha buriya waxaa ka mid ah mudaaharatu lmushrikiina cala lmuslimiin inaad gaalo u hilisood garab istaagtood muslimiin uga hiliso waa ridda waa ridda masaladaasi marka in aad laysaga jiro khaasatan waqtigan oo gaaladii gaaladii ayba shaqo ka dhigatay waagii hore gaaladu iyadaa intaysa soo mutuxdo oy bannaanka isa soo dhigtay muslimiinta la dagaalami jirtay tii hadda waa la bedelay gaal hadda way bedeshay waxay ku bedeshay mataqaanaa kuwo dhulkiina kula leh midabkiina kula leh diintiina kula sheeganaya gaalada barnaamijkeediina fulinaya inay gaaladii wakiil ka noqdaan balfiisada ciraaq maxaa ka socda ciraaq waxaa ka socday maraykan iyo ujeedada reer galbeedka fulinaya yay yihiin soo ciraaqiyiin maaha waa ciraaqiyiin afghanistan u fiirso barnaamijka ayaa fulinaya waa afghaaniyiin jejeniya iyo u fiirso meesha la yidhahdo shishaan waxa fulinaya waa shishaaniyiin jejeniyiin soomaalida u fiirsa yaa fulinaya waa soomaali programkuna waa program gaalo programku waa program program isagu soo dejistay maaha program isagu soo fikiray maaha program uu isagu qorshihiisa leeyahay maaha waa program caalami ah ama maxalli ah gaalkaa wata laakiin isagu waa fuliye danta marka laga gaadhana sidii qalfoof baa meel lagu tuuri laanna waa lagu meel gaadhay sooma maalin reer baa madaxa la soo saari maalin nin baa madaxa la soo saari maalin koox baa madaxa la soo saari muhiimadduna waxa waa istiraatiijiya xalaqaad kala dambeeya leh maalinba xalqad baa fulayso nin lagu gaadhaya markaana waa la tuuraya ta kale reer baa lagu gaadhi waa la tuuri reer kalea lagu gaadhi waa la tuuri xasiiladuna waxa weeyaan dhulkii muslimiinta iyo karaamadoodii in lala tegay xasiiladu intaasay isugu imaanaysa mala fahmi haddii marka la garan waayo gaal kuu soo adeegsanayo iyo isagu inay isku xugum yihiin hadduusan kaba darnayn oo inta muslimiinta loo tabriiriyo la yidhaahdo waa muslime waa muslime dhiiggiisu waa macsuum eh dhulkii muslimiinta oo dhan soo kuwaasi qaadan maayaan oo karaamadii muslimiinta oo dhan soo kuwaasi burburin maayaan oo cizigii iyo sharaftii muslimiintu soo lumi mayso waa lumaysa shaki male sidaas daraaddeed sida rabbi u caddeeyey almuwaalaat alwalaa walbaraa aayadaha qur-aanka ku soo arooray culimmada islaamku say leeyihiin sida ay u faahfaahiyey qur-aanku ee uu kala dhigdhigay iyo inta aayadaga kusoo aroortay abwaabta intay kusoo aroortay waa yarta masalada cinaayada iyo dadaalka la siiya xataa wax kale iska dhaaf inaad jaajuus noqoto u shaqeeya oo wararka usoo gudbiya wararka usoo gudbiya wararka muslimiinta iyo cawradoodii iyo meelahay ka jilicsan yihiin iyo warka siiya ayaa culimmada qaarkood waxay qabaan inay ridato islaamnimada ka bixida xadiidkii xaatib ibn abi baltaca oo warka ku jira aad u dheeryahay ayay qaarkood u daliishanayaan inuu murtad yahay waxayna u daliishanayaan xadiidka riwaayaadkiisa marka la uruuriyo hadda majaalkan inoo saamaxaynin xadiidka riwaayaadkiisa marka la uruuriyo cumar markuu yidhi rasuul ilaahay oo aan dilo markii hore iyo xaatib hadalkiisa iyo nebiga taqriirkiisa intaba waxaa laga garan bay leeyihiin inuu ku dhacay shay riddo keena mar labaad markuu nebigu yidhi run buu idiin sheegay haddana cumar mar labaad buu yidhi aan dilo rasuul ilaahay ninka sirtii islaamka fakiyey gaalo u gudbi aan dilo markaa labaad waxay ahayd baa laleeyahay cumar markuu nebigu u sheegay inuusan ridoobin markan dambe wuxuu leeyahay aan dilo u leeyahay waxa weeyaan gaalba yuusan ahaanin laakiin isagoo muslima haddana wuxuu galay wuxuu dil ku mudanay laba goor buu ilan cumar codsaday sida riwaayaadka marka la ururiyo ku sugan inuu dilo marka horena liridda buu u dil rabay markan dambena lilxad saasay leeyihiin marka riwaayaadka xadiidka la ururiyo culimmadu xataa tajasuska walow jamaahiirtu ay qabaan masalada in tafsiil la geliyo imaam maalik iyo keyrkiina ay qabaan inay mas'aladu ay u noqonayso xaakimka iyo mas-uulka muslimiinta hadduu dilayo hadduu daynayo intaba haddana waa nooc ka mida muwaalaadka gaalada la weli siinayo wilaayada la siinayo nooc ka mida allana subxaana wa tacala waa ka qur-aanku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa war cadowgiiyo cagowgiiyo cadowgiinna weli ha ka dhiganina cadowga mu'miniinta iyo cadowga ilah waa isku mid wixii ilaahay cadow u ah mu'miniintana waa cadowgood soo maha wixii mu'miniinta cadowgoodana waa ilaahay cadowgiisa malakul jibriil markay yahuudi la colowday ilahay muxuu yidhi man kana caduwan lillahi وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين صمدين جبريل هداد لعلودين حول إلهي باتين بالي هداد مؤمنين تلعلودان حول إلهي باتين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة شعيد إذن كوسيلي أو توري وقد كفروا بما جاءكم من الحق يغو كفري حق إذن يمت كتاب كنية دينتين لا تقلمين ayaala la yaab kale waxaa ka mid ah dawaa'iftan hadda gaalada la socota ee gaalada garab taagan ee dadka ahludiinka iyo culimmada iyo dadka akhyaartaaba la dagaalamaya keliya ma aha ujeeddadoodu u fiirsada keliya ujeeddadoodu ma aha dad intay muslimiin mustaqiimiin oo toosan yihiin haddana gaalo un soo kaashaday ma aha laakiin dadkan aad arkaysaan waa dadkii lagu kari waayey war diinta ilaahay xugum ka dhigta waxay ka dagaalamiba waa diin ilahay inay xugum noqoto soo saas ma wax laga dagaalami ee intaasi loo ordayaba kitaab ilaahay yuusan dhulka ka talinin ha sunno nebi maxamed iyaynan ummadda u talinin dastuurkii reer galbeedka iyo faransiiska iyo muxuu ahaayey maraykanka iyo ingiriiska ha lagu xukumo dimuqraatiyihii almaaniyaha ka taliso diin ilahay ma arki karo war maxaa shareecada ku diidantihin ilaahay diintiisa maxaa idinku diray ma rabaan war xataa haddayna gaalo soo raacin oyna gaalo garab siinin oynan muslim xabad ku ridin oyna dhiig islaam daadinin keliya inay diin ilaahay in laysku xukumo diidan yihiin intaasaa gaalnimo ugu filan xataa haddaynan xaraka dhaqaajinin laakiin meeshiisa uu ku qabo diin ilahay layskuma xukumi karo oo kitaab ilaahay ma talin karo oo sunno nebi ma talin karto oo waa wax laga tegay oo adduunku wax kalu meel kaluu maanta maraya xidigaha iyo dayaxa la degaya adiguna waxaad leedahay kun iyo afar boqol iyo sano ka hor diin soo degtay iyo mabda laga tegay qaadaad leedahay meeshaasuu gaal ku yahay ee intaasuu kaafir ku yahay murtad hadduu ku darsaday waxyaalahan kale oo dhanna haddana maca daalika weli waxaa la taagaya waa muslim macduur ah waa muslim macduur ah war yaa gaaloobi markaas ya waa su-aale yaa gaaloobi diin ilaahay ma ogola xukumkeedii ma ogola kitaabkii ma ogola wuu ka dagaalami naf iyo xoolo isugu geyn gaaluu usoo kaxaystay garab buu u helay waxba ma reebanin haddana weli waxa lagu waa muslim macduur ah waa muslim macduur ah yaa gaaloobi waa su-aale caqiidat lmurji'a nimankii murjia la dhihi jira caqiidadoodu murjia wa agtooda wax ka gaaloobaba uusan jirinba xataa hadduu wax kasta qasto waa muslim bay kuleeyihin caqaa'id almurjia baa dadka u dhuntay oo u qarsoomay qur-aanka iyo sunnada iyo hadyigii salafka ridwaanullahi calayhim marka loo noqdo masaladu masale waadexa wa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah markay tataarku kusoo duleen caalamulislaami majmuuculfataawaga iyo keyrkii siduu kaga hadlayo tataarku waa nimankii maquuliyiinta la dhihi jiray ee beriga fog ka soo duulay caalamulislaami o dhan bay qabsadeen ilaa waxay soo gaadheen meesha la yidhahda baqdaad oo caasimadii markaa muslimiinta ahay way qabsadeen iyadiina waxaa soo hadhay shaam iyo masar iyo xaramaynka iyo labadaa meelood baa lagala dagaalamay markii lala dagaalamayey tataarka tataarku waxay ka koobnaayeen nimankii xagga ka yimid oo gaalo ah kuwa raafida ah oo shiico ah oo ku biiray shiicadan hadda la yidhahdo eraaniyiinta soomaali eraaniyiinta tataarka waagaa way la socdeen haddana maraykanka waxaa keenay ciraaq waa iyagii soo maogid taariikhda shiicada marka dib loo raaco iyaga iyo gaaladu weligood buu isku lamaayay ibnulcalqam nin la odhan jiray baa baqdaad markii soo gelaya tataarku oo khaliifka muslimiintana la taliya u ahaa qoladan gaaladana hoosta kala jiray tataarkana hoosta kala jiray baa soo geliya baqdaad tataar soo geliya shiici buu ahaa shiicadaasaa ku biirtay oo garab socday tataarka kuwa muslimiin ahaa ma cabsi baa u geysay ma baqdin baa u geysay ma ninkan xooga badan bay iska raaceen kuwa muslimiin ahayoo tukan jireen iyaguna safkay ku biireen saddexdaa qaybood baa soo wada galay dagaalka shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu yidhi saddexdooduba waa murtadiin buuri kuwa horta gaalo asliyiin ahayana waa tataarki raafidaduna markii horeba diin ma haysanin kuwan tukan jiray ee safka soo galayna ayagana diin ma laho way ridoobeen isku si ha loola dagaalamo isku si ha loola dagaalamo bal culimmadii muslimiinta waagaa noolay taariikhdaasi markay dhacday waxay isku waafaqeen dadka tataarka soo raacay inay xukunka tataarku kale leeyihiin halska celiyaa leyii xukumkoodoo kale lis heer wuxuu gaadhsiinayaa shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu leeyahay intaa wax ka yar nimankii sekada intay ta'wiilka qaateen sekada diiday wakhtigii abubakr sidiiq radi allahu canhu ayaa a'immada salafku waxay ku itlaaqeen inay murtadiin ahaayeen nin seka diiday oo waxoogaa duruuf ta'wiil intuu ku dhacayo wax ismoodsiiyeyse ka diiday baa waxaa la yidhi waa murtad kadibna waa lagu duulay waa lala dagaalamay war nin sake iska dhaafay qur-aankii oo dhan baan ogolayn ka warraba ya sunno nebi aan ogolayn sharci ilaahay aan ogolayn ahludiinkii aan ogolayn markuu arko nin wadaadaba naftu inay ka dhacaysa aad moodayso malagii dili lahaa buu moodi markuu arko nin wadaada kaasaa waxaa la leeyahay waa muslim macduur ah bal walilasaf fataawida qaarkoodoo aad iyo aad wax looga yaqiiqisanaa waxay leedahay xataa lama dili karo xataa waa gaal iskaba dhaafe xataa lama dili karo lama taaban karo ajaa'ib ajaa'ib idaa wusida almru ilaa gayri amri ahlihi fantadir saaca markay muslimiinta qoladaasoo kale u noqdaan culimo u fatwoota oo diintii ka warranta oo diin loogu noqdo arrin fasaadi warku marka walaalayaal waa cad yahay mudaaharatu lmushrikiina cala lmuslimiin waa mas'alatu ridda asalkeedu waa saas asalkeedu iyo taqriirkeedu waa sida nusuustuna saasay ku tusaysaa waxaan kaga baxaya anigoo warka ku dheeraaday walaalaheenna muslimiinta meel alla meeshay joogaan meel alla meeshay joogaanba waa inaan jeclaanno waa inaan ayaga la jirno waa inaan ayaga u dabacsanaanno muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin wixii ruuxa muslimkee walaalka ah ka murgiya adigana waa inaad la murugto wuxuu ku farxana waa inaad ku farxdo almu'minu min ahli aliimaan bimansilati alra'si min aljasad buu nabi uri sal ly slm xadiidi sahli bnu sacd fii musnadi axmed bisanadin xasan mu'minka dadka ahluliimaanka wuxuu u yahay sida madaxu uu jidhka intiisa kale u yaho kale meesha uu madaxu jidhka intiisa kale u joogo buu mu'minku mu'miniinta kale u joogaa wuxuu nabigu sal lay waslam wuxuu mu'minku la xanuunsanayaa mu'minka kale walaalkiisa xanuunka hayaa sida madaxa iyo jidhkuba isugu xanuunsadaan markay midkood dhibaata gaadho xadiidkana asalkiisa fi saxiixayn waa ku yaala mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali jasad lwaxid xadiidkaad garanaysaa mu'miniintaad marka la jirta macnaheeduna waxa weeye ha noqonin mu'miniintu markay tabar daran yihiin midka ka carara markay xoog badan yihiinna ku soo carara muslimiinta markii laga reeyana ee laga xoog batana ayaga la jirankooda noqo oo waa xaalad lays imtixaanayee sabir muslimiinta markii ay xoog iyo awood leeyihiinna la jir saasaa la doonaya yaynan ina qaadin wax la yidhaahdo qaraabanimo reernimo yaynan ina qaadin meel ina geyn mayse waa reerkaygii oo wuu ila dhashay oo waan wada dhalannay oo isku qabiil baan nahay taas yayna ina qaadin meel ina geyn mayso xisbiyadu yaynana qaadin kooxaysiga sheekh iska dhaf iska fadhi sawir sawirkiina idinku hagaajista ama dadkaad xiqaabaysaa qoraxdaa ku dila dadka xisbiyada iyo kooxaysiga yaynayna qaadin oo kooxdaada inaad ku gowracnaato xaq iyo baatil waxay wadatana aad ku garab siiso yayna ina qaadin yayna ina qaadin iqliimiyada iyo wadaniyadu innagaa isku wadan ah isla soomaali baynu nahay wixii inaga gedisanna isma lihin carabku waa carab soomaaliguna waa soomaali israa'iiliguna waa israa'iili iyaguna waa isku wadan innaguna isku wadan wadan baa inaga dhexeeya wadan baan walaalo ku nahay war ma jiro waxaas ma jiro dhulkaa ilaahay ad arkaysaan waa un laba qaybood qayb gaal ka taliyo oo daara kufrin wa ilxaad ah iyo qayb diin ka taliso iimaan ka taliyo daaru iimaanin wa tawxiid ah ruuxa mu'minkaana meel uu joogaba daaru tawxiid waliimaan qayb buu ku leeyahy wax la yidhahda ma jiro wadankan soomaali madmadow baa iskale caddiinna ma soo geli karo ma jiro waxaas waa irti laga dhaxlay cilmaaniyiinta iyo diinlaawayaasha laga dhaxlo gaala keentay muslim daa'ica oo caalim ah oo diin badan oo weli ilaahay ah oo carbeed hadduu maanta soomaaliya yimaado soomaalidu waxay leedahay waa ajnabi soomaaligii hadduu carab tago oo sacuudiga tago waxaa la leeyahay waa soomaali qabta soo ma war waxaasi wax jira maaha waxaasi wax jira maaha dhulka ilaahay waxaad ku leedahay iimaankaaga iyo tawxiidkaad ku leedahay ina alarda lilahi yuuriuha man yashaau min cibaadi walcaaqibatu lilmuttaqiin dhulka ilahay baa iska leh dadka mu'miniintaabuna ilahay dhaxal u siiya subxana wa tacala wax la yidhahdo wadaniyo iyo iqliimiyo iyo mabda'u lwalaa walbaraa in lagu saleeyo halkaa lagu saleeyo oo intii isku waddanaa isjecel ayagaa isxiga iyagaa isu hiilin intii ka waddanahoon la waddan ahayna waa inay ka jiraanoo col la noqdaan oo la dagaalamaan oo nacaan waa mabda aan islaamka waafaqsanayn alwaطaniya aliqliimiya alqawmiya sidoo kale waa inayna ina qaadin masale la yidhahdo almaslaxiya almaslaxiya maslaxada waxa annafciya maalinba ninkaad nafci ku qabto ood maslaxiya waxoogaa dana ku haysato unbaad la jirtaa a maalinka waxoogaa ninkaad shaxaad ku haysato ee waxoogaa aad nafci yar ku haysato kaasaad maalinkaa garab u tahay kaad ka weydana waad la dagaalamay a kaad ka weydo waad la dagaalamay kii kursi kuu ogol ahlan wasahlan ahlullahi way kaasi waad soo dhaweyn kii kursi kuu diidana gaal gaalnala in lala dagaalamo ay tahay baa ka dhig war ma aha ma aha mana- masaalixda iyo manaaficda iyo kuraasta iyo dhaqaalaha iyo danahaaga inaad ku salayso nacaybkaaga iyo jacaylkaaga ma nacaybka iyo jacaylka waxaa lagu salaynaa iimaan kufri iyo intii wadatana nacayb bay leeyihin iimaan iyo intii wadatana jacayl bay leeyihin xataa muuminku hadduu ku dulmiyo hadduu xataa ku dulmiyo oo ku dilo oo xoolahaaga qaato oo dhib kuu geysto waxaad nici uun keliya dhibkuu kuu geystay inuu ku dhibay baad nici laakiin boqolkiiba boqol wada nici maysa gaalku hadduu xoola kaa dharji kuna sasabo dhulkiisa ku dejiyo basaboorkana ku siiyo xorna kaa dhigo jaamacadna ku geeyo ilaa brofesor aad ka noqoto wax walba kuu dhammaystiro inuu gaal yahay ood necbaato ka zuuli maayo ya inuu gaal yahay oo qalbiga aan jacayl aadan u gelinin ka zuuli maayo nafta bini aadamku waa sax kolba meeshii u dabacsan bay iyadu la jirtaa sax waay wax jiro waay kolba meeshii u dabacsan iyo ciddii u ixsaan fashay kolba raacdaa laakiin mas'alada qalbiga iyo jacaylkeeda waa inuu ilaahay yeesho subxana wa tacala kadibna waa inay dadka ahlul iimaankii yeeshaan amaa gaalka iyo mabdi'iisu waa inuu yeesho nacayb yeesho
waxaan soo hormarinaynaa culummada maaragtay gaalaysiye oo yidhi nimankaa gaalada soo kaxaystay ee wadankii dhammaa ku salliday ee muslimiintii baabi'inaya ee dhahaya gaaladan waa walaalaheen ee maalin kastaba odhan jiray warkaalayo muslimkan baabi'iya culummada sunnada intooda badan dadkooda ugu da'weyn iyo dalabatul cilmigooda iyo qof kastoo qiiro leh oo diinta wax ka yaqaana wuxuu ku xukuma nimankaa inay gaala cad ay yihiin sababta waxa weeye waxay gaalo ku noqdeen waxaa jira wax lagu gaaloo la yidhahdo muwaalaat lkufaar qofku gaalada inuu gacan saar la yeesho ou jeclaado oo maaragtay oo isku mabda noqdaan isku ahdaaf noqdaan oo ayagii intuu soo kaalmaysto oo muslimiinta uu ku baabi'iyo oo xaggii gaalada uu ka soo jeedo almuwaalaata la yidhahda macnaa weelka yeelasha oo gaaladii uu gacan saar weyn iyo maaragtay heshiis uu la yeesho taasina waa wax lagu gaaloobo sababtoo ah haddii qof uu hadda walaalka uu yahay adiga walaalka quurashku abiyo hooya iyo nin cadow intuu soo kaxaysto mooryaan oo kugu dilo oo maanta ma arkaysa kula dhaco waxaa la leeyahay ninkaas walaalkaa ma aha marka mooryaankii kuula mid yahay marka ninkii muslimkii gaalo intuu soo kaxaysa muslimkii maarata ku baabiyey muslim walaal lama ahan ee markaas gaalo walaal la yahay taa waxaan ka fahmaynaa marka xukuumadan kumeel gaarka sheeganaysa inaan wax kalaba loo samaynin inay isticmaal ku adeegto oo tigrayga xabashada u adeegto maan wax kale inaan loo samayn iyo inay muslimiinta ay baabi'iso iyo dowla soomaaliya dowladnimadeeda sharafteeda inay baabi'iso sidaa darteed maadaama kastu haaulaai aljaalidiina mucaawanata maaragtay kuwa gaalada maaragtay maadaama kastu haaulaai aljaalidiin kuwa gaalada soo jiita maadaama uu noqday mucaawanatu lkufaar gaalo inay caawiyaan calaa hadmi lislaam inay islaamka baabi'iyaan wa ibaadati ahlihi ahalkiisa inay maaragtay ay baabi'iyaan fahum kufaaru mislum waxay dhaheen culummadii oo qoladaa gaalaysiisa waxay dhaheen hadafkooda iyo waxa loo asaasaba waxa weye inay gaalada ku cadan muslimkan ay baabiyaan marka waa gaalo iyaga lamida wey marka daliisha ugu horeeya oo culummada gaalaysi nimanka ay daliishadeen waa taas oo waaqicah oo nimankan wax kaloo loo aasaasay iyo qiimo dowladnimo iyo sharaf aylayin ma jirto ilaa gaalada inay muslimka iyo soomaaliya iyo gacanta u geliyaan maahan daliisha labaad oo culummada nimanka gaalada soo kaxaysta ay ku gaalayseen waxaa weye waa qur-aanka iyo axaadiid qur-aanka waxaa kamid ah qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yiri wayaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alaya rasuulkiisa rameeyo laa tattakidu alyahuuda waalnasaara awliyaa yahuud iyo nasaaro awliyaha ka dhiganina bacdum awliyaau bacdin ayakaa awliyo isu aho macnaa iyagaa isxariiriyo isu gurmado gacan isi siiyo waman yatawallahum minkum qofkii adinka idinkamid ayaga gacan saar la sameeya oo muslimiinta la baabi'iyo oo jar ayaga la dugo muslimiinta la baabi'iyo fa inahum minhum ayagay kamid yihiin marka ayagu waa gaalo ayagayaguna gaalay leeyihiin nimankaana waan ognahay muwaalaad iyo gacansiin qof oo gaal gacansiin meesha ugu dambaysay ya-da inay ka gaareen dadkay ka gaareen taas qof walbaa caaqila waa ogyahay marka hadduu qofka waxaas uu sameeyana gaaladu waxay to tahay sababto ilaahaaba dhahaya waman yatawallahu minkum fa inahu minhum aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyay subxaana wa tacaala waman yatawallahum minkum fa ulaaika hum aalimuun gaalada qofkii gacan siisa waa daalmi dulmiguna qaybkiis waa kufrigu ka mid yahay marka nimankaana gacansiin meeshii ugu dambaysay oo nihaayada ayay maanta ma arkaysa ay la yimaadeen aayadaha waa badan yihiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walow anahum aamanuu billahi hadday ilaahay rumayn lahaayeen wamaa unzila ilayhim wixii lagu soo dejiyo qur-aanka saxda ah matakhaduuhum awliyaa gacansaar lama yeesheen walaakina kasiira minhum faasiquun in badan oo kamida waa faasiqiin wa aayadaha aaday u badan yihiin waxaa kamida yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa adiinka rasuulkiisa rumeeyo laa tatakhiduuha samaysanina dibaanatan dad oo maaragtay oo saaxiib hoosaaba ha ka dhiganina min duunikum dadaan adinka ahayn oo gaalada ha ka dhiganina idinkoo muslimiintu heshiinayo axaadiida waxaa kamid a man tashabaha biqowmin fahuwa minhum ninkii qolo isu ekaysay iyagu kamid yahay waxaan ogahay nimankan gaalada waxay isugu ekaysiiyeen gaalada muslimka waa necabyihin waa necab yihiin muslimka waa baabi'iyaan oo maaragtay gaaladu waa baabi'iyaan oo waa ihaaneysaan iyaguna muslimiintii waa ihaaneysaan waa baabi'iyeen muslimka waa caayaan gaaladu kuwaana muslimiinta way caayeen wax muslim gaalo ku samayso oo nimankan dawladda ku meelgaarka ay ka samaynin ma jiro marka xadiidka sax waa nabiga qofkii gaalada u ekaado dhinac kasta u ekaado iyagu kamid a macnaa waa gaal lamida wa
إن شاء الله تتفيك إن شاء الله تتفيك بك نيروبي نيروبي تتنجيا إن شاء الله تتنجيا بودا تشافيك كيا تتنجيا ما إخوة صبرين إن شاء الله تتفيك إن شاء الله تتفيك
أكبر الله أكبر الله أكبر tukifika tutapiga tutapiga pigaua silaha tuko nazo alhamdulillah zinatosha tukifika tutapiga tutapiga pigaua silaha tuko nazo alhamdulillah zinatosha alhamdulillah zinatosha alhamdulillah zinatosha alhamdulillah zinatosha alhamdulillah zinatosha alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
جيشي يا إيماني جيشي تكنياني بولا بولا تنكوجا إن شاء الله تتفيك إن شاء الله تتفيك إن شاء الله تتفيك ما إخوة صبرين إن شاء الله تتفيك جيشي يا إيماني